wasaaradda walbarashada maamulka galmudug ayaa deegaanka qolqoloocan ee gobolka muduga ka dahafurtay dugsiga hoose oo baahawiyo aqaban dadka ku noola deegaankaasaya daafurka ayaa iskuulkan iyo waliba gobro ku hayaya mas-uuliinku shal dareerta wasaaradda walbarashada galmuduga waalidiin dhalinyaro haraab iyo qeybo shilduwan ee bulshada xanad cabdi cali guddoonka walbarashada mudug iyo injineer maxamed oo ku dareera mashruucun iyo ku hadalay muhiimada yeelata walbarashada maanta laga bilaabo reer qolqoloocan deegaanka qolqoloocan waxbarashadooda idin ilaahay waxa weeye wasaaradda inta tabarta iyo dadaal nila hayso runtii waa nila garab taagannahay waxaan idinka rabnaa maantay waxay noqonaysaa maalin taariikhi ah oo waxbarashadu qalqolaacan maalinta ugu horreysay laga furee tahay maanta in laga bilaabo ardayda qof walba oo deegaankan jooga hooye ha noqoto ha noqoto isheeg qof saqiir walaa kabiir waxbarashada in la soo aado si meeshaani deegaankan ugu soo baxaan dhaqaatiir iyo injineeriin
iskuulka waxaa laga hirgeliyey mashruuca waxbar caruurtaada guud ahaan galmudug waxaa laga hirgelinaya afar iskuul gobolka mudugna iskuul ayuu yeeshay iskuulkiina waxaa nasiib u helay qalqaloocan in laga dhiso deegaan ahaan aad u mahadsan yihiin sidai noo soo dhoweeyeen iyo siday uga qayb qaateen dhismaha iskuulka hadda wixii ka dambeeyana waxaa dardaaran aan rabnaa inaan uga tagno alaabta meesha taala kuraasta iyo iskuulkaba idinkaa iska leh deegaankaa iska leh waxaanu ku midee bulshada ku noolana deegaanka qolqoloocan ee gobolka muduga iyo walibayo ogmahadnageena wasaaradda walbarashada maadaama iskuulku lanka hirgeliya deegaansho waa u mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaa nagala jooga injineer khazaali waa mahadsan yahaan leenahay injineer waxaa kaloo nala jooga wasaaradda waxbarashada uu nagala joogo hanad gudoomiyaha waxbarashada deegaanada waa mahadsantihiin kusoo dhowaada deegaankan waa deegaankiinii shaqa badan baa ka qabatan jazaakum allahu khayran idin leenahay culummiyo caamo iyo deegaanka iyo dhallinyaradii dhammaan weyn soo dhoweynaynaa baahi weyn baan u qabnaa baahi weyn baan u qabnaa iskuulka waxbarasho markan ka hor kama furnayn waa alxamdulilaah maanta naloo furay waan ka qaabilnay iskuulka ay noo xarigjaren waxbar caruurtaada wasaaradda iyo hay-adda keer inta ka joogta madaxda ka joogta iyo madaxdooda maqan intaba